runtii haddee un anigu nin soo shaqayn jiray baan ahayo kolleyba wuxuu un tilmaamihii shaqadayda iyo c v-gayga iyo intii taqaanay waan isleeyahay waxbay ka saamaysay in madaxweynuhu garto in aan ra-iisul wasaare noqdo marka wixii anagu aan qaban karayna waa qabanay runtii wax badan baan qabanay wax walba lama qaban wixii aan rabnaylan ma aanan qaban duruufaha dhaqaale ama siyaasadeed ama amni oo jira awgeed laakiin runtii wax badan baa la qabtay gobollo badan baa xoroobay amniga xamar wax badan baa iska bedelay waad arkaysaa waa muuqataa anigu markaan imaanayey oo aan ra-isul wasaaraha noqonayey dhacdooyinka iyo shilalka amni oo dhaca waxay ku dhawaayeen maalin walba runtii ama wax la dilo ama qarax dhaca baqdintuna intaan waa ka badnayd de waad garanaysaayo dhul badan baa la xoreeyey oo gobolada dhexe gobolada koofureed goboladan shabeellooyinka dhul badan baa la xoreeyey weli dhul badan baa u baahan in la xoreeyo waxaa kaloo runtii isbedel ka dhacay maamulada gobolada oo aada moodo in tallaabo fiican laga qaaday xaggii dhismaha maamulada dadka isu imaatankiisa iyo inay fahmaan mararka qaarkood waxaan idhaahdaa aqoonta siyaasadda dalkeena ka maqan dadku waa inay fahmaan danta qaranka markii la helaa danta shaksiga la helaya marka dadka soomaalida beryahan waxay hormarinayeen danta shaksiga ah laakiin danta shaksiga ah ma dhalan karto beero kama samaysan kartid shabeellada hoose haddaadan nabadgelyadii iyo jidadkii iyo daryeelkii dadka iyo haddaanan jirin marka waa in la abuura environment environmentkaasuna wuxuu ku abuurmaya marka danta guud laga shaqeeyo marka waxaad moodaa fahamkaasuna inuu soo badanayey oo ah runtii midda ugu muhiimsan leanna dalkeenu iskhilaaf iyo dana shaksi ah ayuu u burburo marka ilaa la ogaado dadku uu ogaado danaha guud in ay ka horeysiiyaan kuwa gaarka ah waxba noo socon maayaan marka horumar fiican baa la gaaray oo rajaynayaa inuu sii socda horumarka waa tahay dadka soomaaliyeed waxay aada wax badan ay ka yidhaahdaan ay hadalhayn badanna ku noqotay arrinta ku saabsan isqabsi madaxweyne iyo isqabsi ra-iisul wasaare iyagoo wada shaqaynaya haddana taasoo ay jirto waxaa jira in cidda ra-iisul wasaaraha loo dooranayo iyadoo og in ra-iisul wasaare ka horeeye uu ku baxay waxa uu ku tegayna aanu ahayn micno saa u weyn ayuu haddana ra-iisul wasaare noqonaya isagiina uu kusii daba joogo taa maxaa sabab u ah
kolleyba hade waa dadka shaksiyaadka waa kala duwan yihiin oo anigu runtii wayla ahayd in soomaalidu wakti badan ay geliso in laga fakero maxay usoo noqnoqonayaan arrimahan waxaan ognahay tobanka sano lasoo dhaafay ilaa toban ra-iisul wasaare ayaa isbedeshay kharash aada fara badan bay dalka ugu fadhidaa waa marka koowaade in ra-iisul wasaare la bedelo ra-iisul wasaaraha keliya la bedeli maayo xukuumadoo dhan baa isbedelaysa xukuumadoo dhan ayaa isbedelaysa inta xukuumaddaas la dhisayo inta laisku soo dubaridayo intay sal u fadhiisanayso intay shaqada ka fahmayso ugu yaraan sanad barkii bay noqonaysaa hadda waxaan u malaynayaa saddex bilood ku dhowaad weye inta ilaa shan bilood bay ku dhowdahay inta hadda xukuumadda ay maqan tahay dhowr bilood oo kalena waa dhici kartaa inay qaadato intay sal u fadhiisanayaan oo fahmayaan shaqada oo isku dibadhacaysa shaqada marka kharash aada u fara badan ayay ku fadhidaa intaas waxaa baaqanahaya kalsoonidii xukuumaddu bay heli lahayd oo adduunka ay ka heli lahayd ilaa mar walba haddii loo arkayo inay wax sabaynayaan dadku kusoo dhiiran maayaan rajadii dadkaa hoos u dhacaysa fahamkii dowladnimada dowladnimadao dhan waxaa loo fahmaya wax un laisku ereryoodo oo qolaba mar la eryoodo ayaa loo fahmaya runtii marka waa nasiir daro waxaan rajaynayaa in dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee bilowday xukuumaddan markii mooshinka laga keenay ood og tahay in xildhibaano badan iyo siyaasiyiin badan ay u istaageen oo yidhahdeen maya markaan xukuumad lama ridayo uma baahnin xukuumad la rido way dhacday waa la riday laakiin taas inay sii socoto oo laga baaqsado xukuumado dambe oo si fudud loo rido marka waa inaynu cashar ka baranaa toban xukuumadood oo toban sanadood isbedeshay iyo khasaaraha aynoo yeelatay iyo sida ay niyadda adduunka wax nala raba iyo ummadda dad niyadda ummaddeena ay u dishay waa inaan wax ka baranaa dib u dhaca nagu dhacay waa inaan wax ka baranaa marka waa inaysan dib u dhicin dib dambe u dhicin arrintaa isla arrimahaas aad ka dhawaajisay ra-iisul wasaare soomaalidu waxaa kaloo ay hadal haysaa labada xafiis ee dalka oo aan ognahay in dib u dhacyo badan ay ku keenayso isqabsigooda howlihii shacabka la doonaya in dowladda ay u qabato si hoose markaan marka u hadalno ma waxaa jira gacan saddexaad oo labadooda ka madax banaan oo arrinta
anigu hadda cidaan gaar ahaan farta ku fiiqahayo ma jirto oo dee tuhunku waa iska badan yahay oo soomaalidu waxbay iska tuhuntaa adduunka oo dhan waxbaa un iska tuhtuhnaa laakiin waxay ila tahay inay jiraan mar walba dad un u dhexeeya oo runtii qaska wax ka wada iyo dad badan ooba laga yaabo ay u arkay inay dana ku helayaan isbedelka xukuumadaha isbebedelayaan oo qaar badan ay leeyihiin wasiir baad heli doontaan oo qaar badan ay leeyihiin xogaal kale ayaad heli doontaan marka kama mara gacmo kale kama mara xafiisyada keliya eedda lama saari karo laakiin dee xafiisyada ayaa hawsha leh iyagaa la rabaa runtii inay ka madax banaanaadaan arrintaas oo ay hawshooda ay daacad u noqdaan oo ay dalka ka nabadgeliyaan jahawareer iyo deganaansho la-aan siyaasadeed inaanay soo noqnoqon
waa tahay waxa kaleeto aan doonayaa bal inaan ku weydiiyo waxaad aada uga duwanayd hanaankii ay ku tageen ra-iisul wasaarayaashii adiga kaa horeeye oo waxaa la dareemayay in adkaysi badan aada muujinaysay xilliga arrintaas ay taagdeed qodobada qaarna aada cuskanaysay ma waxaa jiray isku halayn dambo adiga aad dhanka siyaasadda ka qabtay maxay ahayd kalsoonida aada qabtay adkaysigeygu wuxuu ku saabsanaa waxaan aaminsanaa inaysan dow ahayn inaysan wanaagsanayn dalka inaysan wanaagsanayn luushinadaas iyo deganaansho la-aantaas siyaasadeed marka runtii inaan ku adkaysto aniga iyo saaxiibo badan oo runtii xildhibaano iyo wasiiro iyo dad badan oo siyaasiyiina waxay la xiriirtay aragtida aan qabno oo ah inaanay waxaasu dan u ahayn dalka iyo ummadda aysan u ahayn waanaba dhici kartaa dad badan oo markii naga fikrad duwanaa markii dambe inay garaysteen oo arrintaas xaqiiqsadeen oo ay noo garaabeen oo yidhaahdeen wallahi waad naga qumanaydeen marka middaas ayaa ayay ku saabsanayd horta adkaysigii aanu adkaysanaynay ilaa iyo haddana waa qabnaa oo waa qabaa anigu in sidii fiicnayd aan yeelay sidii ay ku dhammaatayna markii dambe aynu aqbalay gar iyo gardarraba de baarlamaanka soomaalida waxay tidhaahdaa madaxtima meel ka sarreeya oo la salaaxo ma jirto baarlamaankii aanu dhisanay waxa uu go-aansado waa in loo hogaansamaa waa in la raacaa midmidi kutaag yani arrinta ku ku ku wanaagsanaan mayso joogitaanka aan hadda joogo dalka waa joogaya dalku waa dalkayga wey anigu dibadda kama imaan meel kale uma dhalan soomaali baan ahay xamar waa magaalo madaxaydii dadka degan waa dadkaygii anigu ayagaan kami ka mid ahay marka ra-iisul wasaarenimo keliya kulama joogahayo waxaan ku joogahaya anigoo shacab ah waxaan ku joogahaya anigoo ayaga ka mid ah hawshuna maalin walba waa taaganta hadda dhinacun baad ka qabanaysaa mar adigoo ra-isul wasaare ahaad qabanaysaa mar adigoo siyaasi ahaad qabanaysaa mar adigoo shacab ahaad qabanaysaa mar adigoo ganacsato ahaad qabanaysaa hawsha kuma filla soomaaliya in wax laga qabto dhibka yaalla kuma filla inta yaree xukuumadda ah madaxweynaha iyo prime minister iyo xukuumadda iyo xataa baarlamaanka keliya kuma filla dadkoo dhan baa la rabaa inay howlgalaan gaar ahaan dadka waaye aragga ah dadka xilalka qabtay marka xilka ay ka tagaan waa inaysan dalkooda dhabarka usii jeedin waa inay dadkooda kusoo dhex noqdaan wixii hallaabay in la soxo waa inay ka qayb galaan wixii hagaagsan in la sii riixo waa inay kasii qayb galaan waa inay kalsooni abuuraan in dalka dalkooda uu yahay oo ay joogayaan marka middaas weeye anigu middaan aaminsanahay middaas aanan ku joogi doonaa haddii alla idmo